wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mudane aadan warsame cilmi ayaa kormeer ku tegay qaar kamid a goobaha laga soo galo magaalada gaalkacyo ee ah baraha kontaroolka iyo qaar kamid ah goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada kormeerkan ayaa wasiirka waxaa ku helinaya taliyaha booliiska degmada gaalkacyo iyadoo ujeedadu ahayd hubinta habsamo socodka howlaha amniga iyo dhiirigelinta ciidanka iyo shacabka wasiirka ayaa intuu kormeerkiisa ku jiray ganacsatada magaalada faray inay ka qayb qaataan amniga magaalada oo ay xirtaan kaamirooyinka amniga waa kan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug aadan warsame cilmi oo arrimahaas ka hadlaya aan soo fiirinay goobo badan kormeerna ku marnay shaqadu ay ka socoto magaaladan waa magaalo nabada ganacsigeedu si fiican buu u socdaa hawsheeda si fiican bay u socotaa waxaana keenay waxaa ka jirta nabad la isku hadlayn karo waxaana aniguna sii farahayaa dadaalkaas la wado in la sii wado la kordhiyo la ogaado meel walba xaafadaha nalalkeeda la daaro bisinesyada lagu xidho kaamarooyinka dadka ay ogaadaan la garto tuugga meesha ku jira cid walba la ogaado ganacsi walba waxaan ka codsanaynaa inuu sudhiga fudud ugu hoggaansamo amarka taliyaha oo ah in kaamara meel walba lagu xidho gudaha iyo dibadda jidkaaga haddii wax dhacaan loo ogaado waxaan mar labaad ciidanka amniga farhayaa dadaalkaa ku jirtaan inaad sii kordhisaan meel fiicanna ay gaarsiisaan horey ayaa qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee deegaanada galmudug la faray in ganacsatadu ay xirtaan kaamirooyinka amniga si ay qayb uga noqdaan sugidda amniga